ganacsatada soomaalida ee magaalada dhadhaab ayaa ka walaacsan saameyn xoogan oo uu ku yeeshay xanuunka coronavirus kaasoo hakadgeliyey ganacsigooda islamarkaana si weyn hoos ugu dhigay macaamiishoodii warbixintan waxaa magaalada dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol
ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada dhadhaab ayaa walaac badan ka muujiyey islamarkaana sheegay in saamayn xoogan uu ku yeeshay xanuunka coronavirus ganacsigoodii waxay sheegeen macmiil fara badan oo ku xireed goobahooda ganacsi inay waayeen sababa xanuunka coronavirus awgis waxay sheegeen in xilligan goobo ganacsi oo ku yaala magaalada dhadhaab ay qarka u saaran yihiin in albaabada la isugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xirayd qaar ka mid a ganacsatadan oo ah dumar carruur agoona haysta ayaa waxay sheegeen in isha keliya ay dhaqaalaha ka heli jireen ay tahay goobahoodan ganacsi islamarkaana ay ka heli jireen waxyaabaha ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda sidoo kaleetana waxbarashada ay uga bixin jireen carruurtooda balse taasi meesha ay ka baxday kadib markii ay waayeen macmiishii ku xirayd horaan oo ay sheegeen in xilliyadaasi ay haysteen ganacsi fiican islamarkaana marka laga tago waxyaabaha ay ku maareeyeen nolosha qoysaskooda amaba ay kaga bixiyaan waxbarashada carruurtooda inay heli jireen dhaqaale ay markaasi ay meel dhigtaan si ganacsigooda ay saro ugu qaadaan waxay sidoo kale sheegeen in qaar ka mida macmiishooda ay ahaayeen saraakiisha u shaqeeya hay-adaha samafalka ee ka howlgalla dhadhaab balse sidoo kale macmiishaasi ay meesha ka baxeen kadib markii ay soo food saartay cabsi xanuunka coronavirus sidoo kalena inta badan ay yihiin kuwo ku negi xeryahooda maadaama ay ka cabsi qabaan xanuunka corona yuusuf digaale cabdi oo ka mid a ganacsatada magaalada dhadhaab iyo sidoo kale guddiga magaalada ayaa v o a u sheegay in goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay magaalada dhadhaab xilligan ay qarka u saaran yihiin in albaabada la ysugu dhufto kadib markii ay waayeen macmiishii ku xurayd islamarkaana uu sheegay in saameyn fara badan uu ku yeeshay xanuunka coronavirus waxaa aad loo saameeyey cudurka corona ahaan meel kasta ay ganacsi ka socdeenna way istaageen kolleyba waxaan u malayn haddii ay caafimaadkeen dadkana aad la cararba ga dhacay oo nin walbaba wadantiisa u qoofay haddana bahalkii wuu saa'iday sidaa la agligeed wadankii waxaa ka dhacay dhaqaale la-aan hoosba u dhacay wuxuu ku yeeshay saameyn aad weyn aad u weyn oo la xisaabi karin oo dhulka ku dhacay iyuu ku reebay degmada dhadhaab iyo koolankan odil ganacsi hoosbu u dhacay maxaa yeelay isku socodkii waa hallaabay dadka waa kala shakiyeen cudurkiina aad buu usoo kordhaya sidaa la agligay dadka aad bay uga cabsadeen sidaa la agligay markaas ganacsiga hoos bu u dhacay waxaa hadda dhacday hay-adihii dhaqaalaha bixin jireen ama laga shaqaynayay ay naftooda xarooyooyinkooda way xidheen wax u galaya male isku socodkii waa hallaabay sidaa la agligay goobo badan oo wad deegaanka kamid ah oo ganacsi ka socday baa la xiray marka dhibaato aad weyn baa dhacday dadkiina ganacsigiina hadda wuu hoos bu u dhacay waxaad arkaysaa dukaamo badan oo iska furan maanta laba iyo tobanka saac oo qof aan soo geli aan jirin albaaba iskaga xiran yihiin haddana la iska xiraayo marka waxba ma dhaanto in ganacsigii aan la xiri ama la xiri doono waa aad bayna u kala fogyihiin deegaanma sidii hore iyo hadda say tahay haddii ay sii socoto in ilaahay fred kala furo ma ogi ganacsiga kuwaaka qaarkood in la xiri u dhowto sida hadda muuqato maryan cabdi maxamed waa hooyo ka mid a ganacsatada magaalada dhadhaab islamarkaana haysata carruur agoona waxay sheegtay in goobteeda ganacsi oo ay furi jirtay subaxii lixda subaxnimo ilaa iyo sagaalka fiidnimo aysan wax macmiila muddooyinkii dambe aysan helin taasina ay ka cabsi qabtay in albaabada ay isugu dhufato goobteeda ganacsi maadaama aysan haysanin macmiishii ay horaan haysan jirtay islamarkaana ay sheegtay dhaqaalaha ka soo gala goobteeda ganacsi ay ku maarayn jirtay nolosha carruurta markaana ay kaga bixin jirtay waxbarashada aad iyo aad buu saamaan ugu yeeshay ganacsiga magaalada dhadhaab dadkii oo kala shakinaya oo kala cararaya oo nin walbaba le amuu korona kugu dhaca becsharo ma jirto aad iyo aad saamaan noogu yeeshay waxa la gadanaya ma laha waan iska fafadhinaa siigo unbaa nagu dishay meesha siigo iyo bus marka maxaa farqiga udhexeeya horaan corona intuun jirin iyo
markii hore waxna laga gadgadanayo dad fiican baan ahayn oo waxay meel saaraanba wax laga gadanayo laakiin hadda wax la gadanayo ma jirto waa iska fadhi albaabka waa furnaa waa xirnaa waxaana laga rabaa afaraatanka sac guri kiro ilmaan korinaa ilmaha waamaan korinaynaa oon haynaa oo iskuul ka bixinaynaa fiis becsharo la-aan ayaa meesha jirta dadkii corona bay wada cararayaan waa la kala shakinaya shakiaba dhacay nin walba wuxuu leeyahay corona kugu dhaca subaxisaan u furno dukaanka waan xirnaa xirnaa wax wax gadanayo ma jirto indhahan taagina wax wax naga gadanayno malaha dadkii shaqaalaha ka shaqaynaya u n t oo halkan joogay biil bay noo ahaayeen wax walbay naga gadan jireen hadda wax naga gadanayo male nin walbaba shaqaali waa la dhimay oo igaaba kala carareen wiilashi xataa dadkii mishtarkii oo nairobi joogay waxaa kasoo qaadinayn kulli wuu saameeyey corona dukaamaha inaan ilbaabahaas kugu dhufan oo ka wada tagnaaba dhici kartaba hadduuba sii socdo waxaan corona xuseen hindi oo ka mid a ganacsatada magaalada dhadhaab ayaa dhankiisa sheegay in xanuunka coronavirus ka hor uu lahaa macmiil fara badan badan islamarkaana macmiishaasi uusan xilligan haysanin islamarkaana goobtiisa ganacsi ay qarka u saaran tahay in albaabada isugu dhufto waxaan ka hadlayaa arrimahan coronavirus aad buu noogu soo noo saameeyey ganacsigaane hoos buu dhigay macaabishii duurka naga wala galeen nin nin kale aamin oo ku imaan male saa daradeed baan corona aad iyo aad buu ganacsigan hoos u dhigay xuseen waxaad ka mid tahay ganacsatada dhadhaaf ee magaalada dhadhaaf maxay tahay marka saamaynta aad iyo walaacaad ka muujinaysaan ee ganacsigiina uu ku yeeshay coronavirus wuxuu ku yeeshay coronavirus ganacsigaane kastamkii nooga imaan jiray gudaha xarada oo gudaha un ka imaan jiray saa daradeed oo ganacsigaana hoos ugu dhacay waa waa aad iyo aad waa aad bay u kala fog yihiin waagii ganacsiga oo corona u jirin ganacsiga zaaid iyo zaaid buu noogu soo bixi jiray oo faa'iido boqolkiiba boqol baa heli jirna hadda waxaa waa zero tii iyo tan way kala fog yihiin aad ganacsatada magaalada dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay xilligan ka muujinayaan saamaynta ba'an uu ku yeeshay xanuunka coronavirus axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a dhadhaab